magaalada kismaayo ayaa waxaa ka socda oo gabagaba ku dhow dhismaha wadooyin isugu jira laami iyo kuwa interloog ah oo loogu talagalay xaafadaha si bulshada uga faa'iidaystaan islamarkaana kor loogu qaado isku socodka dadka gaadiidka iyo horumarinta ganacsiga gudoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi maxamed oo shir jaraayid ku qabtay xafiiskiisa ayaa ku dhawaaqay inay dhowaan bilaabi doonaan dhismaha wejiga saddexaad ilaa saddex waddo oo laami ah sidaa daraaddeed dadka dhismayaasha ku leh hareeraha wadooyinka ay banneeyaan si howsha ay u fududaato magaalada waxaa ka socday mashaariic waaweyn haddana kuwo badan baanu soo saxiixnay sanadkaana waxaan u bixinay waa sanadkii mashaariicda sanadkan labada kun labaatan iyo shan iyo labada kun iyo labada kun labaatan iyo afar iyo labaatan iyo shan sanadahaas aan u qaadanayn inay yihiin waxaa hadda bilaabmi doona bishaan gudaheeda oo xilliga aakhirada u dambeysa qeybtii saddexaad ama backage tree ee wadooyinka mashruuca nagaag waxaan u baahan nahay in loo diyaar garoobo guryaha kusoo dhow laamigana laga durko qof walbana iska saaro mas-uuliyad sidii mashruucaas wadooyinkaas saddexdaa loo fulin lahaa wadooyinka hadlayna waxaa weeye wadada majango iyo wadada godka dhuxusha oo wadadan v f v f madow ka dhacdo iyo wadada kabora saddexaas waddo weeye way bilaabanayaan dadkuna waxaa la rabaa sidii loo qorsheeyey injineer loo qorsheeyeen iyo calaamahay sameyn la raaco waxaan rajaynaynaa sidii aynu horey ugu samaynay inaynu arrintaasna u fuli doonto waan idinka mahad celinayaa shaqadii hore aad nala qabateen waxaan rabnaa inaynu asaasno magaalo qurux badan magaalo cagaaran magaalo soomaali ku faanto magaalo reer kismaayood ku faanaa magaalo jubbaland ku faanto magaaladaas marka noocaasa markaan samaynayno waxaa dhici karta in caqabad badan ka yimaadaan oo maxay yihiin caqabadaha waxaa ka mid ah mid waddo goostay oo sharciga dhaafay dowladnimada iyo sharciga islaamkuna midna ma ogola in dadka wadooyinka laga goosto waddadii marka la xirto waa la furayaa go-aanka dowladda hoose waaye meel looga leexan mayo waxaynu samaynay dirinajo waaweyn oo loogu talagalay inay biyuhu maraan waxaa raba in nadaafadooda la ilaaliyo waa ku mahadsan yihiin dadka guryahaas ku leh agdegan way ka shaqeeyeen wayna ilaaliyeen waa ku boorinaynaa inay sii ilaaliyaan mana aqbalayno in waddo dhan oo biyaha loogu talagalay dirinajo biyaha loogu inu qaado in laga dhigo meel qashinka lagu garo marka waxaan u baahannahay in la ilaaliyo dirinajyada xilli roobaa soo dhow oo aan biyuhu marin magaalada maanta waxay maraysaa nadaafadeedu boqolkiiba toddobaatan waan uga mahad celinaa shacabka reer kismaayood oo nala ka qayb qaatay inay magaala nadiif ka dhigaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan u baahannahay inta hadhena inaan dhammaystirno dadku iska diiwaan geliyaan shirkadaha qashinka qaada si adeeg fiican ay u helaan oo qashinka loo qaado qashinku intuu kuu jiro yaa caafimaadku kuu jira haddii qashin kugu dhowaado waxa weeye dee caafimaad daro baa kugu dhowaatay haddii qashinku kaa fogaadana caafimaadkaaga waa fiicnaanaya marka waxaan u baahannahay in magaalada qashinka laga ururiyo oo loo geeyo hay-adaha kambanida ku shaqada leh arrintaasna waxaan raa inaan ka wada shaqayno waxaynu u baahannahay inaynu samayno magaalo nadiifa magaalo cagaaran magaalo qurux badan magaalo wadooyin fiican leh taasna waxaan ku samayn karnaa inagoo wada soconna reer kismaayow aan ka wada shaqayno inaynu maslaxadda magaaladan ka shaqayno waan idinka mahad celinayaa shaqadii hore aad nala qabateen